iyadoo maalmihii u dambeeyey khilaaf xukan oo ka dhex taagnaa ururka haweenka gobolka hiiraan ayaa qaar ka mid ah haweenka gobolkani eedeyn kulul u jeediyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan waxa ay sheegeen in guddoomiyaha arrimaha bulshada gobolka hiiraan uu la saftay qaar ka mid ah haweenka gobolka hiiraan iyagoo intaasi ku daray in laga hor istaagay kulamo ay ku yeelan lahaayeen qeybo ka tirsan magaalada beledweyne waxaa nagu dhacay cunaqabatayn cuburin ah fadhigooda iyo socodkooduna ma fura halkooda ku cuburiya wax baxa wax ka hadala iyo wax howlqabadahay maanta samay karaan ma jiro nala duldhigo maamulkiina duldhigo oo amnigiina duldhigo oo odagii arrimaha bulshadan u madax ahay ou na duldhigo annaga ouna cuburiyey oo hor istaagay annaga ujeedkii oo nagu fasaxo shala ka howlgalo yiri nagu cubur waxaan aada u soo jeedinayaa maamulka gobolka hiiraan maamulka gobolka hiiraan ee waxa waaye waa nimankii loo soo idmaday ee dawladdu usoo dirtay hadday arkaan culays gobolka ka jirane inay iskugu yeeraan culayskaas meesha ka jiro ay soo farageliyaan ay yidhaaheen maxaa qaldan maxaa aragteen culayskaanu muxuu yahay inay yidhahan ayagaa laga rabay annagu waa u tagnay degmo iyo gobol wuxuu sameeyey maamulka gobolku yah wax la yidhaahdo caburin guddoomiyaha arrimaha bulshada gobolka hiiraan sheekh xuseen inuu ummadda maadaama uu arrimaha bulshada yahay inuu dhex galo oo wixii dhibaato ah oo bulshada dhex yaalla u dhexdhexaadiyay ahayd waa ka weynay taas waa ka weynay inuu dhex galo bulshadii oo dhibaatadii jirtay damiyo waa laga waayay sidoo kale qaar ka mid ah haweenka gobolka hiiraan waxa ay sheegeen in kalsoonidii ay kala noqdeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan maamo farxaan waxa ayna ku eedeeyeen waxqabad la-aan wasiiradda haweenka iyo dowladda hirshabeelle waxaan u sheegaynaa inay arrintaas dhex galaan gobolka hiiraan kacdoonka gabdhaha oo ka jira inay soo farageliyaan oy wax ka qabtaan hadday wax ka qaban waayaanna saacaddaas laga bilaabo taar u ahaan nahay inaan isdooranno waxna dooranno gabadha hadda ka ah meesha oo joogta oo aan xafiiskeedu furnayn maamulku waa ogyahay inaan xafiis furnayn oo uusan shaqaynin oon gabdha ku shaqaynin waa ogyihiin waa ogyihiin indhaha haddaan la iska xidhayn waa ogyihiin hadalkan ayaa yimid kadib markii kulan qaar ka mid ah haweenka gobolka hiiraan ay ku lahaayeen magaalada beledweyne ay is-hor istaag ku sameeyeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana beryihii dambe jiray khilaaf ka dhashay xilka guddoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan sharmaako cabdulaahi daahir radio risala magaalada beledweyne